xeryo noocee ah kuwa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka weerarka cagmarinta ku qaadeen waxaan soo dhaweynayaa cabdifitaax aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir sida warbixintii hore aanu dhegaystayaasha ugu soo gudbinnay saaka iyo ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weeraro culus jihooyin kala duwan uga qaadeen laba xero oo waaweyn oo askarta dowladda federaalku ay ku lahaayeen deegaanka aboorey oo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ka mid ah xeryaha ayaa waxaa ku sugnaa kadib markaanu u kuurgalnay ciidamo laba qaybood ka kooban qayb waxa weeyaan ciidan milatari ah oo ka mid ah kuwa milatariga ee dowladda federaalka qaybna waxa weeyaan qaybta biyesta loo yaqaano ama sirdoonka oo markaa lagu soo biiriyey ciidamadaasi maadaama aad la socotid haashimow in culaysyo badan ay haystaan dowladda federaalka ciidamadeedu guuto guuto sidii loo yaqaanay ama qaabkii loo yaqaanay uma degana ee mararka qaar waxaad arkaysaa ciidamo qayb militari ah qayb sirdoon ah xataa mararka qaar waxaad arkaysaa qayb asluubta ka mida inay wax ka degan yihiin xeryaha marka labadaas qaybood ayaan xogta ku heleenaa inay ka koobnaayeen ciidamada saakay mujaahidiintu ay weerarka kula jarmaadeen khasaare aad u badan inuu jirana waa la soo tabinayaa hadba xogta aan helnana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaasha aan usoo gudbin doono waxaa heegan ku jira xarumaha kala duwan warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan